walaala waxaa wax u dhaceen horta magaalada waa iska magaalo iska irda xiran ilaahay xaaladeeda ogyahay waxay yidhaahdeen canshuur ayaa laga qaadayaa canshuurtii warkeeda markii la sheeg sheegay waxba iyagoon qaadin ayay yimaadeen saaka iyo shalay iyo daraad waxay yidhahdeen waxaa la doonayaa inaad keentiin lacago canshuur ah bishii horeon hore u sheegnay oonan wax qaban iyo bishaan dadki waxay yidhaahdeen waxaa lainka codsanaysaa waxaan inka codsanaynaa inaad bishaan wax naga qaadaan canshuuru dayn maahane waa diideen saaka ciidamay soo wateen dadkii dhan way taxaabeen dadkii waa u yimaadeen dadku waxba maba diidaneen waxay yidhahdeen bishaan naga qaada canshuurta naga qaata waana ay ka diideen markaas askartay keeneen dadkii waa hajuumeen waa ay wadeen xabsiyadii geeyeen weliba waxay ku amreen inay taleefanadooda haystaan si ay dadka heeladooda u wacdaan sidii magafiyi oo lacag ay oga qaataan dadka xirxiran tiradooda hadda waxay gaareen hadda waxaawaaye sideed kabdhood iyo waxaaweeye wax la xiray iyo hal wiil hadeer ummadiina way kala carartay aniga hadda in la hadlayo laftigood waxaan kamid ahay bulshada ganacsatada magaalo joogto waanaba uga cararnaba wadankii qofba waxbay kusoo qoreen sida dadka ukala hanti badan yihiin qofkii dukaan yar jooga oo iska adiga kun iyo laba kun iyo wax lamida yaalaan waxay yidhahdeen waxaa keenaysaan konton dollar qofkii oo udhaxeeya oo dad macnaha leeba saddex raqam waaye qof waxay yidhahdeen waxaa keenaysaa shan iyo toban doolar qof waxay yidhahdeen waxaa keenaysaa soddon doolar qofba siday yidhaahdeen hadda laakiin waxaa barnaamijku wuxuu u badan yahay dadkan hadda lacagaha u xirta dad aan aysan qaban karin waaye dadaa waxay ku baryotamayaan gabar yaro daaka ay joogto yaan i gadata waxay leedahay walaalayaalow shan doolar lacag ay ka qaata waana ka waxaan diidaynaa lacagta tirada badan leh ee ma aan diidayno lacagta macnaha intay canshuurta ma diidayno laakiin waxaan diidaynaa lacagta tirada badan le waayo canshuurta waa u qasbanahoo maamulka ayagaa meesha ka taliyo bey-ada iyagaa maamulo xiliyada hore waxay naga qaadi jireen lacago la yidhaahdo ay ku sheegaan taakulo waana ku qasbanayn waa dhiiri jirne hadda laakiin waxaan ku leer maadaama xafiis dawladda hoose oo safnayn oonan helaynin wax kaa sara minishii biyaha aadnan noo samayn karin beri subax haddaan u baahano aadnan aqoonsi la yeeli karin barnaamijka sidiina hore nooga qaata wayna diideen ilaan waa dad qasbana dadka xirxiranna hadda magacyadooda haddaan kuusoo gudbiyo waa waxaa ugu horeeya gudoomiyihii ururka haweenka ee degmada siraad shida faarax ruqyo macalin axmed sahra xasan cabdi sagal cilmi xirsi safiya xirsi wanaagsan shukri wadaadyare shukri sheekh axmed astaahil diijaan iyo guudax maxamed maxamuud jimcaale dhammaan waa wada ganacsata dadkaas hawe ha haween bay u badan yihiin ha